halkani waa shabakada warbaahinta idns com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqa ah oo ku saleysan dhexdhexaad
horta cadaada shirka aan ka ahayn kii madaxweynuhu furay laguma qaban karo lagamana ogola shirka madaxweynuhu u furana wuxuu ahaa shirkii horey ay ugu heshiiyeen maamulada ka jiray dhulkan maamulka galmudug maamulka xibaniyo xeeb ehlusunna waljamaaca iyo dhammaan qabailaadka kasoo jeeday halkan oo kooiyo toban qabiil markaas ay ka joogtay shirkaas ayuu madaxweynuhu furay kaas ayaana cadaada gogashiisa annagu aan dhignay kaas ayaana cadaada laga ogolya marka sidiisaba qof qof casili karaa ma jiro cabdi labadaas qof unbaa asaga qusayday haddii labadii asaga uu keenay ay isfahmi waayeen ma ahan inuu leeyahay dadka kale asagu ma quseeyo xilna kama qaadi karo mana dhiibin intaas waxaa dheer dadkaas markii la magacaabay guddi waa taqa markii la magacaabo brocesay maraan dowladdii baa ansixisay siminaarada loo qabtay constitution dhisan bay samaysteen xeer bay samaysteen hadda cidna hadda xil kama qaadi karto